bismillahi alxamdulilaahi wabacd dhammaan walaalaha halkan maantay igu soo dhoweeyey waad ku mahadinayaa ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala iyadoo maalin qurux badana oo roobdaay oo meesha adduunka ugu qurxoon maanta ay gaalkaay tahay inaan ku kulanno ilahay baa mahad leh subxana wa tacaala hadda ka hor waxaa jirtay muddo adugu beliya bar ka hora ayaannu meeshaan ku kulannay dabadeed waan baxay waddamo dhowrahoo ilaa shan lix waddan ah oo ingiriiska iyo kanada iyo masar iyo imaaraadka iyo kenya iyo uganda waxaasan soo maray intaa aan tegey waxaan kula kulmay jaaliyaddii reer puntland oo halkaa joogta oo runtii aad iyo aad ugu faraxsan ugana warqabta wixii aad qabateen ayaantii hore meeshaan aan joognay wixii ka dhacay gaalkacyo wixii ka dhacay boosaaso wixii ka dhacay qardho iyo meelo kaloo fara badan kulli waa lagu faraxsan yahay waan laydin og yahay rag waxaa jira magacoodu meel kasta gaaray ilaahay subxana wa tacala hau kordhiyo baan leeyahay aaway caaqil yaasiin iyo aad baa looga yaqaanaa iyodayaasoo dhanba intoo dhanba xaarin waa kan ma garateen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin warka iyagu meel dheer buu gaaray dadku waxay doonayaan isbedel bay raadinayaan isbedel bay raadinayaan diyaar bay yihiin waa idin sugayaan weliba khaasatan gobolka mudug aad baa loo fiirinayaa oo waxaa laga yaabaa in isbeddel khayr qaba oo dalka iyaga khayr u horseeda bilowgiisii ay tahay middaani waxaanu hadafka iyagu yahay oo aan u soconnaa waa isku fillaansho wax ka hooseeyo na qancinahayaa ma jiraan isku fillaansho inaan gaarno puntland taas wey waxaan u soconnaa haddii la yidhaahdo isku fillaanshahu ayagaa sharaf ah oo aad sharaf ku gaaraysaa oo aad magac ku yeelanaysaa oo aad maxaan ku rahda aad uga joogsanaysaa adduunka wax la weydiisanahayo oo adiga lagu imaanaya wax lagu weydiisanhayaa baasaboorkaaga iyo magacaaga iyo kulli kor soo kacayaan isku fillaanshaan raadinaynaa isku fillaanshahan waxaan ku gaari karnaa awalan waxaa weeye inaan helno amni lagu seexan karo tan labaad inaannu helno sinaan shacabka reer puntland qof walba qof kale ula simaya inaan hello waay midda saddexaad oo meesha taala wax dhaqaale inaan hello wey haddaanaan dhaqaale helin ka maarmi mayno caalamka iyo baryadiisa iyo shiddadiisa iyo dhibtiisa ka maarmi mayno waa inaan dhaqaale hellaa saddexdaa markaan hello isku fillaashaan gaarayna laakiin saddexaas waxaa loo baahan yahay saddexaas waxaa loo baahan yahay in lagu gaaro nidaam furfuran oo shacabka waddanka u dhashay ay taliis wax ku leeyihiin wax ka og yihiin oo ay garanayaan meesha loo socdo oo ay garanayaan xuquuqdooda garanayaan waddanka waxaa loo baahan yahay in hantida soo gasha oo dhan la garan karo meeshay ka timid meesha ku baxday hanti dhowrka guud ee dalku waa inuu dowladda ka madax bannaan yahay maxkamaddu waa in maxaan ku raha dowladda ka madax bannaan tahay warbaahintu waa inay madax bannaan tahay baarlamanku waa inuu madax bannaan yahay dowladdu waa shaqaalo u shaqaysa baarlamanka intaa marka la helo oo sharciga dalkan u yaalo lagu wada socdo waxaannu ku gaaraynaa horumar laakiin waxaanaan aqbali karin oo noo cunamin oo shacabku diidan yahay waxa weeye waxaa la yidhaahdo dictatorship iyo kaligtaris waddankaani maanfacayo dalka soomaaliya dalka soomaaliya oo puntland ka ballaaran oo ka xoog badan oo ka ciidan badan baan ku soo ogaannay annagoo baarlamaan noo dhisan yahay oo dawlad ah ayaa milatarigu xukunkii boobay waxaa ka dhacdayna wixii ka dhacayna waa la ogaa waxaa ka dhacday inaan wax alle waxaan haysanna aanu weynay xorriyaddii aanu weynay waddanka iyaga aanu weynay oo maanta meeshaas aan ku soo dhacnay oo ka dhalatay wax ka fiican ma leh in sharciga lagu wada socdo maantay dowladda xilka haysa ee hogaaminayo cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud waxaan ka codsanaynaa in ay garato waxaa maslaxadda u ah reer puntland oo ah sharcigii lagu heshiiyey in lagu wada socdo madaxweynaha afar sana loo dhaariyey kitaab buu gacanta ku saaray waxaan doonaynaa kitaabkii uu maray inuu ka run sheego baan doonaynaa oo afar sano ka bacdi ay dhacdo doorasho loo siman yahay madaxweynuhu hadduu markaa wax taray oo wax fiican qabtay oo amnigu maalintuu qabtay iyo maantay maanta uu fiican yahay oo dhaqaaluhu maalintaas iyo maantay uu maanta fiican yahay oo gobolladii puntland ay maanta fiican yihiin waannu dooranaynaa annagaa kala shaqayn in la doorto laakiin haddii intaasi aysan jirin wax dambe oo u soo doontay meesha ma yaallaan afar sano waa wakhti ballaaran oo ku filan in wax lagu qabto afar sano qofki wax ku qaban waayey sannad kale iyo laba kale iyo shan kale waxba ku qabanu maayo waa mahadsantihiin gudaha inoo ballana insha allah biidnillahi kariim waa daalantihiinoo waa ogsoonahay oo diyaaradduna waa soo dahday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhowaan qarar ay soo saartay dowladdu oo ahayd in xilliga doorashada ka hor aan cidna aysan saxaafadda adeegsan karin meelaha shirada aysan qaban karin abaabul aysan samayn karin taas see waragtaa adigu ugu horrayntanu madaxweyne maahi madaxweynaha iyaga aanu ictiraafsannahay waa cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole this time anu madaxweyne maahi ee haddaa ay weydiiso su'aasha iyada ah waxa weeye qofka muwaadinka ah haddeer baan ka hadlahay waxa xorta ah oo xor u leh waa inuu hadlo wey ugu horraysa wey waa inuu hadli karaa cid hor istaagi karta qofka inuu hadlaa ma jiro waa sharci darro wey meediyaha waa lala hadli karaa ayaguna waa hadli karaan waxaan la xorxorahayo meediyuhu xorxoran yahay oo aanu ka warqabno ee inay rag ee boosaaso lagu xiray oo meel kasta ku xiran yihiin khalad wey waa sharci darro meediyuhu waana waraysan karaa annaguna waa la hadli karnaa waddanka iyagii baan joognaa cid aan taa uga habaysanana ma jirto